inay dub heshiisiin la dhigana way fiican tahay waa soo dhawaynaynaa haddee kollayba meel dhib hadduu ka dhaca inuu la xaliyo waa u baahan tahay sidaas daraaddeed guddoomiyuhu sida hadduu wax u wado sina waa la dhaliili karaa sina haddii loo fiiriyo hadee waaba loo baahnaa afar sano waxa tataabanayay arrintaas galayana ma aysan jirin hadda hadda isagaa ku dhiiriday oo ilaahay garabkiis galaan leenahay mucaaradi muxaafid waayo dadka maanta anagu mucaarad waxaan dhihi karaa dadkii maamul haayay oo waktigiis dhammaaday oo doorasho diidin baa mucaarad ah dadkii hadda waxa la doorto doorashaa rabna leho doorasho u taagana dowladnima dowladnimaday jecelihiina ay rabaan baan leeyahay marka guddoomiyihii garabkiisa allaha galaan leenahay anaguna kolley invitationkeena waa diyaarsan yihiin waana u socnaa marka waxay taladeena iyo fikirkeena ama maskaxdeena ama maankeena ku jirin waa ka hadli doonaa haddii ilaahay yow anagu hordo dhaliil hadda u jeedi maayo meeshaas bahalgaleen baa aheede waa la gala waayey guddoomiyaha isagaa ku dhiiriday wuuna galay haddee kolleyba banu aadam waay ma dhamma meel kastaba caqabad baa ka imaanaysaa guryaha la haystaa dhibaato badan bay taallaa dhaawaca baa la haystaa marka guddoomiyuhu keligiis haddee inuu gurub u helo maahane ee dadkii meesha joogaan sida guddoomiyaha wax u rabo wax uma rabaan anagu guddoomiyaha hadda wax dhaliila aan hadda u jeedinayana ma ay jirto laakiin isagaa ku dhiiriday cid kale ku dhiirida waa la waayey dadkii meesha u dhashay waa la diiday inay tagaan marka hadda isaga sababtiisa ay meeshaba ku tagoyaan marka haddee waxaan leeyahay garabkiisa allahan galaan leeyahay guddoomiyaha kooxi galadaada aho ama tale aho ama meel lagu soo taakayn hadda kolley figid baan kusoo darsan doonaa haddii ilaahay
maamulka koonfur galbeed waxyaabaha ku eedeynaysaan maxay tahay
maamulkaas waxaa lagu eedeynaya nin hadda guri kala qabsanayo waxa lasoo dhaafay sagaashan iyo kowdii lasoo dhaafay hadda guri guri ku degan laba qofood oo walaala isla leeyihiin in midna ida la saaro midna dadkiis uu deganaado waxa weligeeda lasoo arkay maaha waad aragtay gurigii farkeeta lahaa dariishadaha lala baxay minjiyaalkee la qaatay dhibaatada ka dhacday waad u jeedeen toban qofaa lagu dilay marka gurigoo maamulku leeyahayna agtiisuu ku yaalaa marka arrintaas waa fogaatiyaan leenahay arrin foolxon weeye saasaan ku dhaliilaynaa ninkii hadlina lama hadli karo caburin agajuugleen arig baa yaalaa meesha ma is leedahay dhaliilaha jira idinka aada qabtaan waa lagu xalin karaa shirka ka furmi doona magaalada baydhaba
anagu waa is leeyahay maanta dhaliilo kasta hadimaadee waxa meesha u baahan tahay doorasha la qabanaa doorashadaasaa ku badbaadaysaa koonfur galbeed haddii doorashadaas dib loo dhigana culays baan ka imaanaya sida aan hadda fikirkeyga ama caqligeyga saliimka aan hadda u arkaayo haddee waxa laisku hayaab waa intaa marka guri dumay iyo lala dhibaateeyey waa la halin karaa laakiin lama halin karo doorasho lama qabanayo lama halin karo taas baa ii muuqataa anagu laakiin odayaashiina laftirkiina waxaa laidinku eedeynaya inaad dhinaca aad tihiin oo dhinaca mucaaradka aada la safan tihiin
mucaaradka anagu mucaarad i muxaafad labadoodaba dalka siday ku badbaadayaan doonayna anagu haddii dalka wixii aan dan aan u ahayn oo la wadana inuu dhibaato ka imaanaysaan ognahay mucaarad waxba noo tari mayso dalkaas inuu badbaado guryaha la kala haysto la kala deeyo lacag meesha ka socda la daayo taa un baan leenahay anagu hade dad walaala hoosla dhashayo degaan iyo diin iyo dal isku ah inay hada guri kala boobaan ama la kala qabsado ama dal la qahiyo taas de kolley waa lasoo dhaafiyaan umalaynaya soddon iyo shan sana aa lasoo waday midaas waa mida anagu diidinahay dhaha iyo rafaad iyo dhibaataan diidinahay anagu inaad doorasho hore helaal ee u dhacdo dawlad federaal way dalka si tartiibe xilka lagu wareejiya la doonaya maahane siday madaxweyne farmaajo ku baxay oo la figreen meesha ku tegay oo haddana ku joogo waa dareemi kartiin marka annagu hirighiig iyo dhibaatan diidayna dalkii shabaabaa haystaa maanta ninkii magaalada ku geeriyooday lama soo aasi karo ayagoo tigni kala wadin marka haddee dhibaatada taagan waa intaa meelna waa shabaab meelna waa dawladii aad imaana aad ka ratay imaan laga waayo wey taa un baan anagu hadda anagu mucaaradna kuma niini afar sano cid la dagaalaysay ama cid mucaarad ku ahayd ma aysan jirin laakiin nin waktigiis dhammaaday inuu gudidisho dad baabaasho dad laayo haddee adduunyada meel ka dhacday ma jirto
marka maxaa codsanaysaan
waxaan codsanaynaa anagu nabad baan codsanaynaa nabad baan codsanaynaa nabadaan naasnuugila nabadaasaan doonaynaa odayaal baan u nahay ilmahana dhaha uma ogolini iskoolaadke digso male iskool male jaamacad male baydhaw hirihiri baa ku jirtaa marka anagu nabad baan rabnaa inay ilmahanana wax bartaan oo nabad lagu wada noolaadaan rabnaa oo dawladna aan helno taa un baan rabnaa anagu ugu dambeyntii halka wuxuu yahay waa in doorasho dhacda hor iyo halaal ah oo la cayama maala heblay la yidhaahdo taasaa lagu badbaadi karaa dalka iyo dadka ku badbaadi karaa